munaasabada xuska toddobaadka tallaalka adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana ay ka qaybgaleen maamulka gobolka baayo wakiilla ka kala socday hay-adaha w h o iyo unisef dhakhaatiir iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo sharaxaad ka bixiyey muhiimadda ay maalintan u leedahay bulshooyinka ku nool adduunka oo idil
marka geedka mayba rognay world immunization day oo laka hadalahay faa-iidada leta inti la xasuusiyo dadka tilaalka guud ahaantiis tilaalka mayay inti laka sheekaya histori ahaan ee waxyaabaha una sameeyahayna avalibalka ah oo wadanka guud ahaan soomaalika ah inti leera cudurada lakaka hortago iyo faa-iidooyinkiisu leeyay iyo jallenjiga dadhaysada iyo way of forwardka waa intaasaa guud ahaantiis inti laka hadalo muhiime sising oxenting waa sanas kasta halmara la xuse tilaalka guud ahaantiis taas oo laka wacyigeliyo uma la xasuusiyo qof kasta wal qoro ama qof kasta walan akhriyana xataa iyo laka xasuusiye
kutalaal fiili oo bersentajey boqol ama sagaalo isha le-i ku dad badayey dadka indonesia iyo maraykanka iyo dadka wadamadaasay dadku talaalka hore ku barayo marka un hadda iyadoo talaalkii wadankeena dowladda atale ordan nin dhisanta talaalkiina beeslaan ka helaan
doctor cabdirashiid cabdiqaadir agaasimaha waaxda horumarinta caafimaadka bulshada oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay maalintan iyo sida ay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ugu dadaalayso sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka gaar ahaan loo tayayn lahaa tallaalka maanta munaasabadan munaasabadaha aan qabano oo wasaaradda caafimaadka ee soo qaban qabisay qayb ka tahay waa munaasabadaha aan qabano middan ugu muhiimsan waxaan ka hadlaynaa sidee mataqaanaa talaalka loo horumarin karaa sidee bulshada loo wacyigelin karaa sidee shaqada socota aan ku ogaan karnaa caqabadaha jira sidee mataqaanaa shaqada aan wadno loo horumarin karaa waa u mahad celinayaa mas-uuliyiinta iga horeysay ee munaasabadda ka hadashay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adaha ajiibay inay kasoo qayb galaan munaasabadan